thaabit cabdi maxamed oo ah gudoomiyii hore ee gobolka banaadir ee dowlada federaalka ayaa tilmaamay in siyaasada arrimaha dibadda ee dowlada federaalka ay jahawareersan tahay wuxuu sheegay in dowladaha shisheeye ee taageera duulaanka soomaaliya ay ku sugu yihiin xaalad niyadjab ah inta badan ay sii wadi karin taageerada ay ku bixiyaan duulaanka soomaaliya
waa sax wax badan baa qaldan oo waxyaabo waxaa jira oo dalkan tusaale ahaan inta aan xasuusto ma dhicin dal midnimada soomaaliyeed gobonnimada soomaaliyeed madax banaanida soomaaliyeed inta ku xadgudba oo docadoceeya kadibna u bareera in ugu dambeyn lala fadhiisto iyagoo aan raaligelin ka bixin waa taariikh uguba etoobiya dalkeennay ku xadgudubtay dadnimadeennay ku xadgudubtay qiyamkeennay ku xadgudubtay sharafkeennay ku xadgudubtay sidaa darteed diblomaasiyadda dadaal iyo dabacsanaan way u baahan tahay laakiin mararka qaarkood qadiyadaha masiiriga ah dowladnimadu waa in lagu matalaa dareenka shacabka iyo rabitaanka shacabka dal iyo dowlad waxaa lagu yahay guud ahaan shacabka soomaaliyeed jahawareerka siyaasadeenna arrimaha dibadda in laga daayo maadaama dadku tiih badan ka qabaan ku daaleen rajabeelna ka qabaan dowladnimada waa inay sugnaataa gaar ahaan siyaasadeenna arrimaha dibadda xumaan iyo samaan midii la qaato laakiin ka turjumayso dareenka iyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed taasoo ah in gobonnimadeenna midnimadeenna madax banaanideenna iyo qarannimadeenna iyo qiyamkeenna inaysan marnaba gorgortan tegin aysan gelin tan iyo wixii ka dambeeyey waxaa loogu yeeray shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee magaca loogu bedelayay ciidamada shisheeye ee admis waxaa iska soo dabadhacayay eedeymaha ay isku jeedinayaan madaxda dowladda federaalka iyadoona shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka ay qoos ka taagayihiin xaaladda soomaaliya dhanka kale markii la eego xarakada mujaahidiinta ayaa waxay maraysaa meesha ugu fiican iyagoona isku diyaarinaya la wareegada dalka